war-saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada sacuudi arabiya ayaa si kulul loogu cambaareeyey weerarkii habeenkii khamiista ahaa jimcuhuna uu soo gelayay lagu qaaday baarka banaadir biij ee xeebta liida ee magaalada muqdisho ila wareed laga soo xigtay mas-uul darajadiisu sarreyso oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda sacuudiga ayaa sheegay in dowladda sacuudigu ay tacsi tiraanila u direyso dhammaan eheladii iyo asxaabtii dhibanayaashii wax ku noqday weerarka mas-uulka ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda sacuudigu sidoo kale waxa uu sheegay in caafimaad deg dega loo rajeynayo dadkii ku dhaawacmay weerarkii maqaaxida banaadir biij ee muqdisho dowladda sacuudiga ayaa ballan qaaday in dowladda federaalk soomaaliya ee walaalaha ah ay kala shaqayn doonto kahordagga argagixisada weerarkii baarka banaadir oo ay mas-uuliyaddiisa sheegatay xarakada al-shabaab waxaa ku dhintay ugu yaraan toban qof tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dhinaca kale dowladda masar ayaa iyaduna si kulul u cambaareysay weerarkaasi bayaan laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda dowladda masar waxaa lagu sheegay in masar ay xaqiijinayso barbarisaageeda xukuumadda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ee walaalaha ah gaar ahaan sidii looga hortegi lahaa weerarada nooca oo kale ah dowladda masar ayaa ugu baaqday beesha caalamku inay xoojiyaan dadaaladooda nooc kasta ah ee lagu taageerayo sidii xasilooni iyo nabad waarta loogu soo dabaali lahaa dhulka soomaaliyeed afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda masar ayaa sidoo kale tacsi u diray qoysaskii iyo weliba sidoo kale eheladii dhibanayaashii wax ku noqday weerarkii maqaayadda banaadir beij ee xeebta liida ee magaalada muqdisho